gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barkacyaasha qaranka ayaa magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayay sidii aqoonsi heer qaran ah loo siin lahaa qaxootiga iyo dadka maangelyadoonka ah ee ku sugan soomaaliya aqoonsigaasi ayaa dadka qaxootiga ka caawin doona sidii dalkeena ay u soo micinbadeen ugu heli lahaayeen xuquuq as-aasi ah sida fuudeynta dhexgalka bulshada iyo ganacsiga gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barkacyaasha qaranka maxamed cabdulaahi salaad ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka shirkaas oo hay-adaha dowladda iyo oo kala duwan ay maanta aan iskugu yeernay shirkaas wuxuu ku qudamay sidii dadka keliyatoonka ah iyo mataqaanaa dadka aan maaragtay refujiga ah sidii aan ugu siin lahayn aqoonsi aqoonsigaasoo caddaynaya in maaragtay ay tahay aqoonsi edhikaarah edhikaarkaas oo ka turjumaya inuu qofkaas waddanka jooga oo refujiga ah iyo dadka sanamsiikarka qaadanaya baa loo kala caddaynayay marka shaqada ugu weyn oo ah in mataqaanaa dadkaasi ay runtii xaquuq ku lahaadaan hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto caafimaadka iyo hadday noqoto sida muwaadiniintaas soomaaliyeed oo dalka joogo kale xaquuqda leeyihiin oo kale inay yeeshaan waayo war waxaan sii jirnay warqad oo laba sano ah marka hadda hortaan waxaan sameynay edhikaar baan u bedelnay edhikaarkaasoo ah dadka hore oo ahaa refujiiga ahaa baan waxaan ooga dhignay warqaddii aydhikaar iyo dad hadirtaan magankelyadoon ah oo dadkaasu iyagana ah aydhikaarkooda ay tahay sanad iyo dadkii hore oo ahaan jiray refujiiga oo aan ka dhignay laba sano marka saas unbay ku kala duwan yihiin waxa uu ka caawinaya waxyaalaha asaasiga ah hadday noqon lahayd waxbarashada iyo hadday noqon lahayd caafimaadka iyo hadday noqon lahayd wax kaloo xaquuqiyaadka asaasiga oo maaragtay iyaga qasoya marka runtii waxayna u tahay dadkaas ajaanibta refujiiga dadka magagalyitoonka ah in maaragtay ay helaan wax ay dadka kaloo muwaadiniinta dalka soomaaliyeed oo kale inay nala mid noqdaan shirkan ayaa diradda waxaa lagu saaray sidii aqoonsi heer qarana loo siin lahaa qaxootiga iyo dadka maangelyadoonka ah ee ku sugan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shirkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka kuwaasi oo shirka ku biiriyey aragtiyo muhiim ah